سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحديث السادس حديث كي لحاد مروي وايكي لوريي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة أيا لغا وريي وحان كجرنا باب بيان كثرة طرق الخير خيرات كجدد كيسو بدناشد أي بدنهم باب كيسيان كجرنا مركا البابة خيراتك هل نوع كريه معها حواي أما التصبيح سو أما ذكر إلهي آخري أما الصلاة دكو أما مسكين وكالمي ama qof dhibaataysan wuxuu toosi jidadka aad ilaahay agtiisa khayrka uga helaysid waa fara badan yihiin jidadka ilaahay agtiisa aad khayrka uga helaysid waa fara badan waana kala duwan yihiin macnaha isku nooc maaha mid walbo hortaada ee wixiiba macruuf ahoo wanaag lagu gaaraayo ilaahkiisa aad khayr uga helaysaa marka alxadiidu saadis xadiidkii saddexaad marwiyin waa kii la wariyey can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abi hurayra ayaa laga wariyey qaala inuu yihi abi hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi kullu sulaamaa ximin kasto oo min annaasi dadka ka mida calayhi sadaqatun waxaa korkeeda ahaaday sadaqo oo in laga baxshaa waajiba ximin waxaa la idhaha inti laf ah ee gooni loo bixi karo laftan waxaa waaya hadda gacanta afartaas saddex minood waa midaan waa kaligeeda laab meetan kaligeeda laab meetan marka inti ximin ah ee laabmi kartoo laf ahaan gooni uga baxaysa ayadoo sideeda u nabad qabto aan la jebin ayaa ximin la yidhaha marka kullu sulaamaa ximin kasta oo min annaasi dadka korkiisa ka ka ahaatay calayhi sadaqatun sadaqa ay ahaatay goormay ahaatana kulla yawmin maalin walba tadlucu ay soo baxdo fiihi shamsu maalin walba ee qoraxu kuu soo baxdo ximin kasta ee jirkaadii ka mida inaad sadaqa ka dhiibtaa kugu waajib waajibka marka waxaa waaye kii sidii zakadii oo maaratay haddii la dhiibi waayo loo dambaabaya maaha macnaha waa nicmo ilaahay ku siiyey nicmadaas ilaahay ku siiyey shukrigeeda waxaa ah oo muqaabilkeeda naqanaa inaad sadaqa ka bixiso maxaa yeelay ximintan adiga ma lihid ilaahay ku siiyey isagaa abuuray isagaa ruuxda geliyey isagaa nacfiga iyo dhaqdhaqaaqa iyo waxa aad ku qabtidna ilaaha kuu sameeyey maadaama marka rabbi ou sadaqadaas kuu sameeyey ximintaan intaasoo nicmaa kuugu sameeyey nicmadan ilaahay ku siiyey maxaa muqaabilkeeda adiga lagaaga rabaa maalin walbaba inaad sadaqa la baxdo sadaqadaasoo marka ama mid lacaga ha naqato ama mid maaratay khayraad kalahood samaysa ha naqato sadaqadaa lagu kala qaada marka tacdilu adoo u cadaalad fala bayna tnayni laba qofood ood u kala cadaalad samaysid sadaqatun sadaqay ku ahaatay laba qofood ee dan isku haysato markaad u kala garsoortid ee aada cadaalad u samaysid sadaqaad samaysa mana maaha sadaqadu keliya mida jeebka laga bixinaayo wa tuciinu rajula qof u kaalmayntiisa fii daabati aada ugu kaalmaysid daabadiisa daabada uu kori lahay ama faras ha naqato ama baabuur ha naqato ama bushkaleeti ha naqato waxay naqana wixiiba daabad ah ee la kori lahaay qof haddaad ugu kaalmayso qofaa bushkaleetii kori waayo waa u saarta baabuurkii kori waayo kor ad ugu qaado farasow saaran yahay dhulka alaab ka tiilaad u qaado ama waaba kori waayo kor aad intuu qaadad faras ka saartay qofkaas kaalmada aad u kaalmaysay oo qof ilan qof bini aadana kaalmadaas aad u kaalmaysay sadaqay kuu taa adiga ilan khayrkaas adiga aad samaysay sadaqou kuu yahay ow amase tarfacu waad u qaaday qofkii oo daabadda kor saaran lahu asaga waxaad u qaaday calayhaa mataacuhu mataacahu mataacdii asaga dhulka ka tiila ayaad u qaaday sadaqatun sadaqay kuu ahaatay qofkii faraska u saaran yahay ama ratigow saaran yahay ama baabuurou kor saaran yahay alaabaa dhulka ka taal intuu soo dega lahay aada alaabtii soo qaadad ugeys u saartay amaba dhulkooba kula joogyaahe waa qaada waay waa saara waay adaa u qaada marka asaad u saartay marka qaadistaas axsaanka qofka aa u samaysay sadaqay kuu tahay waalkalimatu dayibatu kelimad wanaagsan ee shareecadda maqbuula ku ah markaad qof bini aadana ku tidhaahdo sadaqatun sadaqay kuu tahay sadaqadaas waxaa waaya kelimadda maalan qofkaa ka hor yimid waa ku salaam waa salaanteed u ceeso sadaqay kuu tahay qofaa kaa hor yimida markaasa wa waxba ku warsada markaasa u tilmaantay tiri meeshaanaa jidka kaa jiraa masaajidka inta kaa jiraa ama qof meel jooga waxaa arta waxaa tiri waxaan iska dhaaf meeshaan ka leex meel wasaqo ku soco tiri meeshaan wasaqa ka leex waa kelimad fiican macnaha wax uu ku dhici lahay ayaa ka celisa ama meel khayraad ku toosa waxaa tiri jamaacada waa la joogaa soo bax macnaha kelimad wanaagsan macnaha waxaas adiga wanaagga ee qofka kelimadaas aada u samaysay waa sadaqay kuu tahay wa bikulli khadwatin tallaab kasta oo tamshiihaa aada u qaadaysid ila salaati tallaab kasta ee aada xagga salaada u aadidna sadaqatun sadaqay kuu tahay gurigaadaad ka soo baxday masaajidkaad aaday ama meel lagu dukadoo gaar ahaa jirto jamaaca kujuguysa meel iskula dukatiin meesha markaad ka soo baxday gurigaaga ilaa meesha aad ku dukanaysid ood salaada ugu socotid inta tallaabood u qaaday sadaqay kuu tahay bal fiiri marka meeqa sadaqaadaad helaysa marka sadaqadu marka hal nooc annaga keliya sadaqa soomaaliya waxaan iskaga qaadanay sadaqaa la baxay dila waxaa jeebka ka bixinaysa dadka dhan kulliis mooda awoodi karo sadaqada marka jirkan adiga nicmada aada muqaabil ku dhigaysid waa macruufkan faraha badan leh waa waxyaabahan macruufka faraha badan leh wa tumiidu lada jidka ood ka dhaqaajiso maaragtay dhib aad ka dhaqaajiso cani dariiqi jidka adoo xumaan ka dhaqaajiya sadaqatun sadaqay ku ahaatay wax kastoo wanaaga saas ood samaysid sadaqay ku ahaatay waa noo imaan doontaahe tallaabta masaajidka loo qaadayo waxa waaye nooc zaa'id waxaa jirta asxaabta qayb kamid oo reer ansaara ayaa magaalada madiina waxay ka deganaayeen meel aada u fog markaasay waxay damceen inay inta soo guuraan masaajidka agtiisa dariskiisa ay yimaadiin nabigaa loo sheegay mugaase wuxuu yiri ma waxaa la ii sheegay inaad rabtiin inaad usoo guurteen meesha masaajid ku yaalla mugaase yidhaha nacam wuxuu yidhi gurigiina markaad kasoo tagtiin ilaa aad masaajidka tagtiin tallaabtaad kor u qaadiin sadaqay idintaa waxaad ka helayseen toban daraj taad hor lugta aad laalaala soo dejisana toban waxaa lagaaga dejinaya dambiyaa lagaaga dejinaya tallaabtaas aad hore u qaadina waxaa xasanaada lagu dhig halkii tallaabka meeqaad ka heshay toban xasanaad toban darajo toban dambiyo lagaaga tiri markaasay nimanka waxay yidhahdeen alla ilaah inaana soo guurinaaba noo roonay maxaa marka hore ayagoo nabiga u sheegay inay soo guur lahayn hadday soo guur lahayn canaanaa ku dhici lahayd inaan meeshayna iska joogno tallaabtaas faraha badan leh aan masaajidka usoo qaadayna khayraad ay noo tahay marka adiga masaajidka inuu kuu dhawaado inuu kaa dheeraado labadaba isuu kaa mid wa labadaba in isuu kaa mid ahaataa la rabaa oo adan dhihin masaajidka mugow ii dhow yahana ku dukaa mugowga dheer yahana ku duka maad maad inaad labadaba aad ku talagashid marka uu kaa dheer yahay inaad khayraad helaysid رواه مسلم متفق عليه ورواه مسلم امام مسلم وحوري ايضا سيده روايه سو كله من روايه عائشه روايه عائشه وكوريا وحي رضي الله تعالى عنها قالت وحي تري gabadhaas allah ka raali noqdee qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi innahu shaniye khuliqa waa la abuuray kullu insaanin insaan walba waxaa laga abuuray oo min bani aadama owlaadi reer aadan ka mid a calaa sittiina wa halaaa mi-ata mafsilin saddex boqol iyo lixdan ximin oo go-i karto oo macnaha maaragtay laf ahaan gooni u go-i karto ayadoon midda kale ku xorreyn macnaha midda kale sideedaa isku xiran macnaha saddex boqol iyo lixdan lafood oo mid walba goonideeda u bixi karto aa jirka bini-aadanka ku jirto maxaa yaele adiga gacantan kaadaa shantan farood tiiba saddexdii laga soo qaato toman shan hadda maraysaa kan kale kusoo dar toman shan kale meeqaa marka hadan lafii haddana hoos kusii jiraan hoos usiiyaa jirkaada marka garabka lafihii dhabarka meeqaa marka jirkaada ku jirto saddex boqol iyo lixdan meelood oo goonidood u siibmi karto ayaa qofka bini-aadanka ilahay korkiisa ka abuuray faman kabara allaha qofkii ilaahay weyneeya oo macnaha ilaah u takbiirsada oo waxamida allaaha ilaahay mahadiya wahalala allaaha ilaah u tawxiida oo laa ilaaha ila allahu yidhaaho wasabaxa allaaha ilaah u tasbiixsado subxaana allaahi yidhaahda wastakfara allaaha ilaahay dembi dhaaf weydiisto allahuma akfir lee yidhaahdo oo wacazala dhaqaajiyo xajaran dhagax dhaqaajiyo can dariiqi nnaasi jidka xataa ka dhaqaajiyo dariiq ow amase shawkatan qodax ka dhaqaajiyo ow cadman laf ka dhaqaajiyo can dariiqi nnaasi dadka mahay maraayeen waxaasoo xumaana qofka ka dhaqaajiyo ow amara ama dadka faro bimacruufin wanaag dadka faro ow nahaa ka reebo can munkarin dadka xumaan ka reeba intaasoo khayraada mid kastaba waxay ku ahaatay cadada sittiina wa halaaa mi-atan saddexdii boqol iyo lixdankii oo kaleeto oo khayraadana samaysay waxaad kasoo qaadaaba keliya kugu filanba inaad qofka oo laba ragcoo sunaa iska dukato ama meel masaajid iska joogto adoo gurigaa joogaad saddex boqoloo jeer subxaana allahi wabixamdihi tiri marka cadadkii lagaa rabay ka badanoo nicmaha la timid ama masaajidkaad buu soo socotay tallaab kastood soo qaado saddexda boqol waa ka badan tahay sadaqay ku wada yihiin marka nicmada ilaahay ku siiyo waxaa adiga mar walba lagaa rabaa inaad qaabilisid oy kasoo horjeedo inaad shukriga ilaahay camal khayraada la timaado camal hadalku waxau u dhammaanaa nicmada ilaahay ku siiyo shukrigeeda waxaa ahaanayo inaad camal khayraada la timaado midaas adiga hadalka odhan kusugu soo maanaa fa inahu qofkaasu yumsii waa galabaysanaa yowma-idin maalintaas waqad walxaal qad zaxzaxa isagoo laga dhaqaaji isagoo ka dhaqaajiyey nafsahu naftiisa canin naari qofkaasu waxau galbaysaha oo macnaha qoraxda u dhacaysaa isagoo naftiisa naarta ka dhaqaajiyey maxaa yeelay qofkii maanta la yimiday saddex boqol iyo lixdan sadaqoo khayraada maalinkaas naftiisii naarta ka xorayy maxaa yeelay ximinahan ximin walba sadaqadii laga rabi lahay ka badanaad dhiibta marka marka culummadu waxay dhihi jireen markay ardada tababarayaan ardayga waxaa la dhihi jiray maanta saddex boqoloo istikfaara lagaa rabaa saddex boqoloo tawxiida lagaa rabaa saddex boqoloo jarnabay kusqalle macnaha cadadki intaan qaabili laheedoo kale muqaabilkeed marka qofka maanta hadduu saddex boqol tawxiid ka galo oo kan kale ka galo waxaa suura gasha tan inaad boqol ka keento tan inaad xooga ilaan qofka biniadanka waxaa loog yahay mararka qaarkood wixii loo dira badana ma wada keenayo laakiin in tababar looga dhigo waxaa suura gasho saddex boqol oo tasbiix inaysan badnayn masaajidkood aado saddex boqoloo tallaabo ma badno laakiin adiga waxaa lagaa rabaa xibnihii ilaahay ku siiyey muqaabilkoodiioo khayraada maalinkaas inaad tacbid intaasoo nicmo ah oo kaletood maalin walba inaad tacbid maxaa yeelay ximintaas sidaqadeedii aad ku shukrisay ximintaas adiga naaraad ka xoraysa ximintaasa ilan waxaa waaya shukriga ilaahay adiga dayno kugaa waa lagaa rabay haddaad ninka shukriga la timaadid adoo ximintii naar kasoo xoreey waa ximinta kale waa ka xoreys ximinta kale saas marka xibnahaadii oo dhan naarta ilahay uga soo xoreeya macnaha waqad zaxzaxa wuxuu ka fogeeyey ama ka dhaqaajiyey nafsahu naftiisa cani naari naartuu ka dhaqaajiyey macnaha hadalka horay lamid tahay alxadiidu saabic xadiidkii toddobaad marwiyan waayo kii la wariyey canhu isla abi hurayrihii ayaa laga wariyey waxa uu yidhi marka can nabiy sal la ly slam nabiga ilahay isagana uu ka wariyay abi hurayra qaala nabiga inuu yidhi man hadaa qofkii ka laha ila lmasjidi masaajid qofkii ku ka laha oo macnaha subaxdii u dheelmada ow amase raaxa u caraaba oo galabtii macnaha waxaa la yidhaha socodka galabtiina raaxa la yidhaha socodka subaxdiina hadaaha la yidhaha maxaa yeelay socodka subaxdii waa ka lahaad kan subaxa galabtiina maxaa loo yaqaanaa caraabid hebel waa caraabay shaqadu waa u caraabay marka waxaa waaye man hadaa qofkii u jarmaada ila lmasjidi masaajidka qofkii u ka laha u jarmaada ow ama raaxa u caraaba maaragtay masaajidka u caraaba acadda allaahu ilaah wuxuu u diyaariyaa fi ljannati jannada ugu diyaariyaa nuzulan makaanu degid martiqaad meel ou dego guri ou dego aa ilaah ugu diyaariyaa kullamaa hadaa in kastoo subax kastow ka laho ama uu jarmaado ow raaxa ama uu caraabo ilaahay wuxuu kuu diyaarihaa meel adiga oo martiqaada ou ilahay jannada kaaga diyaariha marka galab walba haddaad masaajidka aadi ood subax walba masaajidka aadi maalin walba marka adiga martiqaad ilaahay ayaa ilahay wuxuu kugu diyaariyay jannada kugu diyaariyay marka maalin walba marka adiga markaa masaajid ka aadid maxay kugu taha marka waa wax dhib yar waa wax dhib yar marka waa waxaad samayn kartid marka maxaa yeelay martiqaadka ilaahay oo adiga gacantaada ku jirood heli kartid inaad iska sii daysa kawarran maxaa yeelay inaad masaajidkaas aadid amaad galabta aadid amaad subaxda aadid haddii ilaahay martiqaadkiisi ou jannada kugu diyaarihaayo haddaad adiga masaajidka aadi weysid macnaheedu marka maxay tahay martiqaadka rabbi ou kuu diyaari lahay adaa iska dayac hadii lagu dhehi lahay masaajidka galabta haddaad tagtid toban bownaad leedahay baumayna masaajidkan galabta in qof ka baaqa lahayd dadka dhan wa isku dil lahay bownka waa nala qiimo badan yahay lacagta waa nala qiimo badan tahay laakiin jannada waxa waaye maxaan u tacbo weyne waa naga qarsoon tahay aayadda bal tu'hiruuna alxayaata addunya ayaa cabdullaahi bin mascuud fasiray mugaasoo wuxuu yidhi maxaa ilaahay noo yidhi ma taqaaniin bal tu'hiruuna alxayaata addunya markaasaa la yidhi ma naqaanaa la wuxuu yidhi annaga xoolahoo kalaadna howyi waxaa hortayna yaalla waa qiimay noo leeyihiin waxaa naga qarsoon caqligaa lagu miisaama iyo iimaanka marka qofkaan iimaankiisa iyo caqiidadiisu dheerayn waxaa kaa qarsoon maarata ma fiirihaayo ilaahayna muxuu ammaanay dadka muuminiinta muxuu ku ammaanay waxa qarsoon inay ku xisaabtamaan maxaa yeele muxuu yidhi aladiina yu'minuuna bilghaybi waxaa qaybka inaad aamin maxaa yeelay ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday waa iimaanka wax ku saabsan marka waa inaad iimaanka adiga ku xukumaa ee aysan ku xukumin indhahan haddii galabta lagu yidhahdo masaajidkan cawada martiqaadaa jira cashaa jirta inaad soo orodid markii lagu yidhaahdo masaajidkaas aaditaankiisana ilaahayaa wuxuu kuugu diyaariyey martiqaad janno labada martiqaad yaa weyn martiqaadka ilaahayaa weyn marka kaas waa iska dayacaynaa kanna waxaa waa u ordaynaa marka macnaheedu marka maxaa noqonay bal tu'hiruuna xayaata dunyaa maxaa yeelay indhahan caqli ku leenaha waxa noo muuqda laan fiirinaa indhaha ayaan caqli ku leenaha marka waxaa fiican inaan indhaha caqli lagu yeelane qalbiga caqli lagu yeesho oo iimaanka uu ku xukumo marka man qadaa qofkii ka laha oo uma u jarmaada ila almasjidi masaajidka ow raaxa galabtii u caraaba acadda allaahu ilaah wuxuu u diyaariyey fi ljannati jannada nuzulan martiqaad kulamaa qadaa mar kasta ou ka laho ow raaxa ama uu caraabo muttafaqun caley xadiidka bukhaari muslim baa wariye alxadiidu thaamin xadiidkii sideedaad canhu can abi hurayrihi yaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ayaa gabdhaha la hadlay yaa nisaaa almuslimaati gabdhaha muslimaadka ahow laa taxqiranna yaysan gebar u xaqirin jaaratun gabar deriskeeda yaysan xaqirin lijaaratihaa macnaha yaysan la yaraysanin waayo yaysan la yaraysanin oo aysan dhihin waxaan waxaad qof u geysa ma dhamma walow farish walow firashna firsina shaatin ri maaragtay qoobkeed baa allaha ka dhigay ri qoobkeed maxaa laga cuni karaa wax la cuno ma dhamma laakiin inta aad deriskaada ha isdhihin waxaan waxaad ugeysa ma dhamo ha isdhihin waxaan waxaa ugeysa ma dhamo maxaa waxaa suura gasha qofka inuu cawada qadaayo baxtaa inuu cawada qadaayo ee qoobkaas haddoo inta karsado oo maraq ku dhigto inuu xataa maraq ou ka helo cawada dhanaana ou ka helo laakiin adiga marka waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo waxaan qofka wax ugeysa ma laha marka waxaa lagu tusinaa khayrka midka ugu yar inaadan yasin oo aadan isdhihin kan maxaad ka dhiibaysaa hal timir markay jeebkaada ku jirto inaadan dhihin timir maxaan ka dhiibaa timirta waxaa laga yaaba qofka inuu maanta u baho marka waxaa lagu tusinaya gabdhaha muslimaadka ayagaa maarata lagu dhiirigeliyaha gabdhaha waa taqaaniin caawa marka raashinka la cuno guriga waxbaa kasoo haraa gabadhaan marka guriga wax kasoo haraa inaysan isdhihin cidda deriskaada maxaa waxaan ka siinin waxaa suura gasho waxaan aada is leedahay maxaa ka siine inaanaba heli karinba ay cawad u baahan yihiin inays heli kareen marka saasaa marka islaamkuna ku dhisan yaho in waxa naftaada aad heli karto dadka kale loo dooro jawhar wuxuu yidhi firsinna waxaa laga wadaa min albaciiri waa geela ayay ka timaadaa kelmadda geela qoobka maha uga hooseyn marka u istaagayo cagta baldhaaran maha uu ku istaago ayaa firsina la meesha lugta ay ka laabanto intaasaa la yidhaha marka waxaa waaye haddii taas oo neef ariya neef ariya inta dhinnaho qoobkaa ee maaragtay cijida madow ay ku istaagto maxaa qof bini aadan looga gey karaa wax weyn ma aha macnaa intaasoo khayraada ha yaraysanin hala yaraysanin waayo marka marka kal xaafiri min adaabati waa meesha ay daabada uga istaagto qoobka yarka ay ku istaagto wa qaala wuxuu uri rubamaa ustuciira fi shaati marka kelmadda ri waa loo soo ijaartay laakiin waxaa laga wadaa shayguba haddau raba ha yaraadee walaalkaa hala yasin oo ha isdhin waxaad ugeysa male alxadiidu ataasic xadiidkii sagaalaad marwiyan waayo kii la wariyey canhu can abi hurayra ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ilahay isagana wuxuu ka wariyey sala allahu alayh wasalama qaala nabiga inuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna dhowr iyo toddobaatan waaye ow bidcun wa situuna dhowr iyo lixdan waaye shucbatan oo qayb lixdan iyo dhowr ama toddobaatan iyo dhowr ayuu ahaada dhowr waxaa la yidhaahdaa intii saddex ka korayso wixii markay saddex ka yar yihiin ma la dhihi kara bilci ma la dhihi kara luqada carabiga wixii saddex ilaa sagaal u dhexeeyo ayaa la yidhaahdaa toban iyo toban iyo dhowr haddaad maqashid waa toban iyo saddex toban iyo shan waxay gaari kara laakiin toban iyo kow wixii ah dhowr ma la dhihi kara markii hal xabo iyo laba xabo wax badanoo la sheega ma dhamo marka waxaa waaye dhowr iyo toddobaatan amase dhowr iyo lixdan oo qaybood ayuu iimaanka u qaybsama fa afdaluhaa intaasoo jid oo iimaanka khayraadka lagu helaayo fa afdaluhaa jidadkaasu midka ugu fadliga badan leh qowlu laa ilaaha ila allahu waa qofka inuu yidhaahdo kelimatu laa ilaha illa allahu macnaa wax la ajira ma jiraan laa ilaha illa allahu wax la ajira ma jiraan wa adnaahaa midda ugu hoosayso oo darajadaas darajooyinkaas uga liidato oo ayadana aad khayrka helayso waxaa waaye imaadat ladaa cani dariiqi jidkood wax dhina ka dhaqaayso adoo jidka iska maraa qodax aragtay waa ka tuurtay waa wax yar ayadana intaas ajraad ka helaysaa ayadana jida khayraadka kamid tahay waalxayaau xishoodkuna shucbatun min aliimaani qayb iimaanka kamid a waayo waa jidadka iimaanka loo maro qayb kamid a waayo muttafaqun caleyh albidcu waxaa la yidhaha min halaatin ilaa tiscatin saddex ilaa sagaal wixii gaarah bidca loo yaqaanaa wa shucbatuna alqidcatu qayb yar iimaanku intaasoo qaybood u naqana intaasoo qaybood ayuu naqana alxadiidu alcaashir xadiidkii tobanaad mar weyn waayo kii la wariyey canhu can abi hurayrihi ayaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala ly slm rsulka ilahi wuxuu ka wariyey qaala inuu nabiga yidhi baynamaa waqti rajulu nin yamshi ou soconaayo bidariiqin mar ayadow nin manaa waqti waqtiyada kamida isagoo nin jid maraayo ishtadda calayhi waxaa korkiisa ku adag ku daraadee alcadshu oonkiyaa ku daraaday oon ayaa si aada u qabtay oo nin ayaa soo jid iska maraya ayaa oon qabtay marka fawajada qofkii waa heliyey ninkii oo meesha maraya bi'ran ceelow helay fa nazala waa ku dhex degay ceelkii fiihaa ceelkiiyow hoos ugu degtay jaraanjartii ama dhagaxdii mihii godadka ahayd oo cuscuskaday fa shariba ceelkiiu biyo ka soo cabo uma kharaja waa soo baxay markau soo baxay ninkii fa idaa waktigow bannaanka yimidaba kalbun waa ey yaalla haathu carab laalaadihaayo ey carabkii bannaanka yaallo oo tacbaanow aragay ya'kulu tharaa ciidda cuncunaayo oo qabow ka raadihaayo oo ciidda qaqabsahaayo min alcadshi oon dartiisa fa qaala rajulu ninkiyaa wuxuu yidhi macnaha ama waa is yidhi amaba afkau ka yidhi laqad balaga haada alkalbu eygan waxaa gaaray min alcadshi xagga oonka mila ladii mihlu ladii kii aniga kaana qad balaga mini aniga oon oonkii gaaray oo kala ka nahaayo fa nazala ninkii waa degaya mugaas albi'ra ceelka oo isugu degtay fa mala'a waa ku soo buuxiyay khufayhi kobtiisa ilaa waa kobta moogtahay qofka sida iskaalashoo kale waayo kobtii qofkii biyo kusoo qaaday oo uma mugaas kabacdi amsaka waxuu kusoo qabsaday bifiihi ilan kabti ninka hadda u gacanta kusoo qabanaya maxau jaraanjarti koraa kobtiiyo biyo ka buuxaan owlkii kusoo qabtay jaraanjartii ula soo koro wuxuu rabaa inuu eygi waraabiyo marka xataa raqiya intau kala soo koro fasaqal kalbe eygiyo waraabiye eygi oonaay ayuu bisiiyey fa shakara allaahu ilaahay ayaa ku mahadiyey macnaha fa shakara allaahu ilaahaa ka abaalmariya waa maxaa yeelay wanaaggan ou sameeyey ee makhluuqa ilaahay qayb ka mid ou sameeyey ah rabulciza maxuu maxuu asaga isku matalay in asaga ixsaan loo sameeya asagoo qofka ku shukriyo qof bini aadana haddii adiga ixsaan kuu samaysa maxaad heli lahday waa mahadsantaad dhihi lahday marka ilaaha ka macnaha eygi xaggiisi ka abaalmariha ninkaas ilaahay ka abaalmari maxaa yeelay khalqigiisi qayb ka mida u naxariistay marka ilaaha ka abaalmari waa fa shakar allah macnaha waxaa laga wadaa ilaaha ka abaalmari ilaaha ka abaalmari oo markaas maxau ilahay uga abaalmariya fagafara lahu ninkii u dambi dhaafay maxaa yeele wanaagow sameeyey wanaagow sameeyey rabbi waxau uga abaalmariyey dembi dhaaf bal fiiri ey ayoo maaragtay axsaan u samaysay ayaa maarata khayrkaas lagu gaaray maxaad u malaynaysaa marka wixii kaloo kasii weyn haddad qof binaadane ama wax lamid axsaan usii samayna ka waran marka qaaluu mugaas waxay yidhahan yaa rasuula allahi asxaabtiyaa su-aal keenaan ina lanaa fi lbahaa'imi ajran ay ina ajran ma ajiraa lanaa noogu sugnaaday fi lbahaa'imi saasaa loo fasiraa ay ina ajran ina iyo ajranta way isku xihan tahay marke waxaa waaye inada tansibkeedii waa nasbada ajran ay saaran tahay ay ina ajran ma ajiraa lanaa noo ahaaday fi lbahaa'imi macnaha rasuulka ilaahayow xoolahana ma ajiraan ku leenaha waa hadalka fiir sida loo fasiraa xoolahana haddaan wax siino ma ajiraan ku leenaha qaala nabiga wuxuu yidhi fii kulli kabadi radbatin ajrun fii kulli kabadin beer walba oo radbatin qoyan ajrun beer walba ee qoyan eed axsaan u samaysid ajiraad keele mas haddaad wax siisid iyo haddaad wax siisid maxaa la yidhahda ey haddaad wax siisid iyo haddaad wax siisid maxaa la yidhahdaa xayawaan kaleetood waxiba beerkooda qoyan yahay ilahay ajrow kaa siiha ilahay ajrow kaa siiha eygaan mugga lagu leeyahay waa nijaas ama wax lamid ah adiga nijaastiisa adiga gooni waayo kuma saara dahaarada baab kale waa axsaankana baab kale waa baab kale waa maxaa yeelay nijaastan isaga eyga isaga uma kasban waa wax ilahay ku abuuro marka midaas taas adiga ma ku saaro waxa ou yahay ma ku saaro maxaa lagaa rabaa axsaanka adiga mar walba in lagaa helo axsaankan adiga mar walba lagaa helo qofkaan aad axsaanka u samaynaysid adiga ha fiirina daatadiisa waxaad fiirisaa dhibka haysto iyo ilaahay abuuro dhibka haysto iyo ilaahay abuuro waxaad u qaban kartid ma aha qofka waxaad ugu kaalmaynaysid macaasi maaha xayawaankan sigaas ka gaajaysan marka kaalmada aad u kaalmaysay khayraad ka helaysaa khayr ayaad ka helaysaa marka waxaa wax kastee baarkoodu qoyan yahay ajaraa ku oyansna wa fii riwaayatin lbukhaari fa shakara allaahu lahu ilaahay ayaa ku shukriya macna wuxuu ku dhigay ee fagafara lahu fa adkhalahu ljanna ayuu ku ziyaadiyey macnaha riwaayada horean soo marnay imaamu bukhaari wuxuu ku ziyaadiyey jannaa ilaahay ku geliyey janno ayaa ilaahay ku geliyay riwaayo kan waa noo imaan doontaa gabar ayoo maaragtay oo maaragtay jirkeeda gadato oo ku gelayso waa noo imaan doontaa ayadana gabar jirkeeda gadato ee ayadana ey sidoo sidoo wax kala siisay waa noo imaan doontaa wa fii riwaayatin lahumaa riwaaya bukhaariga iyo muslimka isugu leeyihin waxay ahayd baynamaa waqti kalbun ey yudiifu oo wareegaayo bara bara barakiyatin meel barkada meel barkad oo wareegaayo qad kaada waxau sigay yaqtuluhu lcadashu inuu oon dilo id waktigaas ra'athu waxaa aragtay baqiyun gabar dhillo ah oo min baqaayaa bani israa'iila gabar dhillo ah ee dhillooyinka reer bani israa'iil ayaa aragtay eygaano tacbaana fanazacad waxay siisi waxay soo siibtay muuqahaa naasgashigeeda waxa naasaha lagu celshko ayay soo siibtay muuqa waxaa laga yidhahdaa midka naasaha ay ku celihayso fastaqat waxay waraabisay lahu waxay ku waraabisay maaragtay eygi bihi macnaha biyihii ay kusoo qaaday geedka naasaha lagu qaado ayay eygi ku waraabisay fasaqatu markaas fasaqatu way waraabisay fagufira lahaa waxaa loogu dambi dhaafay bihi eygaas ay waraabisay ayaa loogu dambi dhaafay muuqa waxaa laga wadaa alkhuf laakiin waxay culimmadu yidhahan buuqa waxay u yaqaanin midka macnaha gabdhaha ay naasaha gashtaan hadda laftiga kitaa sheikhu waxuu ka cabiray khufka uu ka cabiray waa isku macno isuma dheere maxaa yeele khufkana waa wax la gashaa kana waa wax meesha sidoo kale ay gabdhuhu gashtaan gabdhuhu waxay gashtaan waay marka waxay ku tusaysaa marka waa kelimad oo farisa kelimadan muuqa asalkeeda horo marka lee muuq leeyahay asalkeeda hore ka timiday laakiin khufkoo kale waay sida jarmuuq oo kale wax la gashto waay wax la gashto waayo marka riwaayada hadda wuxuu kitaab ku cabiraa inay tahay khuf laakiin kitaabada kale waxay ku sheegaan inuu yahay maxaa la yidhaha geedka naasaha la gashto alxadiid cashara koiyo toban xadiidkii kow iyo tobanaad marwiyunkii waayo kii la wariyey canhu can abi hurayrata ayaa laga wariyey radia allahu tacala canhu alla ka raali noqdee can inabiy sal ly slam nabiga ilahi wuxuusna ka wariyey qaala nabiga inuu yidhi laqad ra'aytu waa arka u yidhi nabiga rajulan nin ayaan arku ayaan arka u yidhi nabiga yataqallabu gadgadoomaayo fi ljannati jannada nin ku gadgadoomaya muxuu ku gadgadoomaya fii shajaratin geed qadacahaa oo gooyay min dahri dariiqi jidka dhabarkiisa geedku soo laalaaday ayuu gooyay kaanad waxay ahayday geedaasu tu'dii tii dhibto almuslimiina nin ayaan arka u yidhi nabiga jannada isaga dhex gadgadoomayo ninkaas waxuu jannada ku galay geed jidka kusoo laalaaday ee qodaxa leh asagoo inta geedkii waxuu ka gooya muslimiinta u dhibayo geed ka gooy ninkaas marka jannadii u isaga dhex dabaalanaa muxuu ku dhex dabaalanaa geedkaas oo dhibaatada muslimiinta u keeni lahay oo gooyay keliya marka maxay kutusaysaa wax walba ee khayra ee ilaahay dartiisa loo sameeyo in ajir laga helayo